جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax murtadiinta lagula eegtay duleedka degmada ceelwaaq ee wilaayada gado kataayba al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiye murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho maamulka sahayuuniyadda yuhuudda ayaa sheegay in hogaamiye diimeed wakiil looga ahaa faafinta afkaarta yuhuudda lagu dilay gudaha waddanka isutaga imaaraadka carabta mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtasiqada fagner ka fulisay gudaha dalka maali maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hab cusub oo dadka wax lagu baraya ka bilaabay degmada jilib ee wilaayadaas wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas guddiga gaadiidleyda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa samaystay hoggaan cusub kadib munaasabad ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaas webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaano hoostaga magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan ardayda mu'asasada alxikma ayaa samaysay bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subaxnimo isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax murtadiinta lagula beegsaday duleedka degmada ceelwaaq ee wilaayada gedo faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed waxaa tafaasiil dheeraadaha laga helayaa qarax shalay ciidamada mujaahidiintu ay duleedka degmada ceelwaaq ee wilaayada gado kula beegsadeen gaare ay la socdeen sarkaal iyo askar murtadiin ah gaariga qaraxa lala beegsaday waxaa la socday sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo jenaraal cabaas ibraahim guri oo ah taliyaha waxa ay murtadiinta ugu yaraan maleeshiyaadka daraawiishta jubbaland ee gobolka gado hadafka qaraxa ayaa ahaa in lagu dilo sarkaalkan murtadka ah balse si dirqi ah ayuu kaga badbaaday waxa uuna murtad cabaas oo la hadlay warbaahinta qiray inuu qaraxa si dirqi ah kaga badbaaday balse waxa uu dafiray khasaaraha nafeed ee soo gaaray maleeshiyaadka isaga istaafka u ahaa ee gaariga la socday
maanta oo bisha kow iyo to- kow iyo tobnaad ay tahay afar iyo labaatan gudaha dowladda dariska aan nahay gudaheeda waxay nala egteen qarax waxayna la egteen baabuurka anugu steerinkiisa aan hayay baabuurka bay naga garaafayeen madow waxayna yeeleen male waa nool nahay waxna ayna nama gaarin dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta w f b ee degmada garbaharey ee wilaayada gadow waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada gadow ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku jooga deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayadaasi mahadsanid yaasir kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya
الانطماس يا أسود الافتراس شرعوا الكفر المناسي والرزايا العلقمية اقتحاما في الأعادي سددوا رمي الزناد
kataib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan kooban oo soconaya ku dhowaad laba daqiiqa iyo bar oo lagu daawan karo weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka ceel shaale duleedka degmada dayniila caasimadda muqdisho ee wilaayada banaadir مظفر بالرماح السمهرية زمجروا الله أكبر فالعدو الآن يدحر وسط الرماح السمهرية سوف نسنو للمعالي في filimka ayaa lagu soo bandhigayaa maleeshiyaadka murtadiinta lasoo weeraray oo la tooganayo iyagoo lugahooda kaga baxsanaya geesyada mujaahidiinta ee soo weeraray halka kuwa qaarkoodna aan fursadba loo siin xitaa in ay la istaagaan qoriga ay ku dagaalamayeen sida askari ku hubaysan qoriga nuuca beeke emka loo yaqaano oo lagu arkayo gudaha filimka خيلنا في الحرب جالت عسكر الحق سوية يا جنود الكفر قامت حربنا فيكم وصالت خيلنا
mujaahidiinta ayaa la wareegaya barta isbaarada iyo kontaroolkaba u yeelay maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta ee deegaanadaasi ku sugnaa gabagabada muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa khanaa'im ka kooban hal qori b k m ah iyo rasaastiisa laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo afar boosh oo nuuc dhabar ah kuwaas oo lagu difaaci doono xaqa balse intaysan soo gelin gacanta mujaahidiinta waxaa lagu dhibaateynayay muslimiinta gaalada jinsiyadaha kala duwanna waa lagu garab taagnaa
قوية إخوة في الله نرجو مجد إسلامي يمد فتية الحق أعدوا عصبة دوما قوية
maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa sheegay in hogaamiye diimeed wakiil looga ahaa faafinta afkaarta yuhuudda lagu dilay gudaha waddanka isutagga imaaraadka carabta nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dil waddanka gudaha imaaraadka carabta loogu geystay baadari zefi kogan oo ahaa raahib yuhuudi ah asagoo askari ah kana qayb qaata gumaadka ayuu ku noolaa imaaraadka carabta wuxuuna ku lahaa ganacsi weyn baadirkan ayaa waxaa laga afduubtay magaalada alcayni ee imaaraadka kadibna waxaa lagu gowracay saxraha sida ay sheegeen saraakiisha nabad sugidda nidaamka daaquudka imaaraadka carabta kuwaasoo meydkiisa ka soo qaaday goobtii lagu dilay baadirga yuhuudiga ah ee arbacadii lagu waayey imaaraadka carabta ayaa meydkiisa la helay iyadoo aan la garanayn cidda dishay ninkan ayaa waxa uu madax ka ahaa koox diimeed yuhuudi xagjir ah oo muslimiinta aad u neceb wuxuu ahaa askari sidoo kale ka tirsan askarta sahaynada isagoona qaybta guwaabada u qaabilsanaa shacabka muslimiinta inay laayaan ayuuna askarta ku guwaabin jiray wuxuu ahaa askartii yuhuudda ee gumaadka ka geystay magaalada khaza ee dhulka reer falastiin sawiradiisa oo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa waxaa la arkayey asagoo ku qalabaysan noocyada kala duwan oo hubka islamarkaana ay dhakada ka saaran tahay koofiyadda yar ee yuhuudda xagjirka ah lagu yaqaano hadda isagoo imaaraadka carabta u joogay mashruuca shahaadaldirar ah oo dadka muslimiinta ka dhan ah ayaa arbacadii inta la afduubtay kadibna ceejo lagu dilay meydkiisana sidaa lagu helay saacadihii lasoo dhaafay hadal xanuun imuru ay ka muuqato oo ka soo baxay xafiiska madaxa sahaynada ayaa lagu baahiyey saacadihii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee bulshada dhanka kale hadalka xafiiska benyamin netanyahu ka soo baxay ayaa lagu yidhi dilka zifi kaygan waa dhacdo argagixiso oo ka dhan ah yuhuudda shacabka israa'iil waxa ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo ay sharciga ku horgeyn doonaan dembiilayaasha dilkiisa ka dambeeyey tani ayaa ku biiraysa tallaabooyin isdabajoog ah oo lagu naafaynayo wadaadku sheegyada yuhuudda iyo shacabkooda ku sugan daafaha caalamka kayaanka sahaynada shacabkiisa ayaana hadda wajahaya cabsitii uga xooganeed ah iyagoo wakhti walba falasho ugu jira dhirbaaxooyn xoogan oo ugu yimaada dhanka halyeeyada muslimiinta ee keligoduulayaasha ah qorshahan guulaysta ee lagu khaarijiyey baadirgan yuhuudiga ah ayaa waxaa si aad ah ugu farxay oo islamarkaana u soo dhoweeyey muslimiinta caalamka halka yuhuudda iyo wixii la halmaalana si aad ah ay uga caroodeen mahadsanid abuusheyba mujaahidiinta jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin ayaa weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtasiqada fagner ka fulisay gudaha dalka maali cabdiqani maxmed ayaa warbixintan inoo haya mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalama maali iyo dalal kale oo dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa weerar dhabagal ah oo aada loo soo qorsheeyey la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa calooshood ushaqaystayaasha fagner ee ruushku iska leeyahay maleeshiyaadka fagner ayaa ku dhacay kamiin loo dhigay waxaana halkaasi lagu gaarsiiyey khasaa'ir kala duwan meydadka toddoba askari ayaa la bilqay goobta dagaalka waxaana lagu arki karaa sawiro ay baahisay mu'asasada azallaaqa sidoo kale hub iyo rasaas fara badan iyo agabyo kale ayaa laga furtay ciidamada fagner kuwaas oo isugu jira raashiyaha b k m-ka iyo a k afartan iyo toddobo marar fara badan ayaa sidan oo kale horay ciidamo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin u gumaadeen maleeshiya jihaadka calooshood shaqaystayaasha fagner ee ay taageerto dowladda kaafirada ah ee ruushka mahadsanid cabdiqani maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hab cusub oo dadka wax lagu baraya ka bilaabay degmada jilib ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا الله اثنان وهما النفي والإثبات وهما waa xamlo cusub oo ka qayb qaadan doonto dacwada ka socota wilaayada taas oo bulshada lagu barayo diintooda islaamka maktabka dacwada ee degmada jilib ayaa bilaabay qaab cusub oo bulshada loogu faa'iidaynayo taasoo in dadka loo bilaabo duruus ay si wada jir ah u qaadanayaan kuwaasoo xaafad xaafad isugu xiran islamarkaana socon doonto muddo loo qoondeeyey xamladan oo dhowaan u bilaabay maktabka dacwada ayaa waxaa lagu bilaabay qaar ka mid ah haweenka ku nool xaafadaha magaalada jilib kuwaas oo aan ku xirnayn goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada haddii ay ahaan lahaayeen hooyooyinka ku mashquulay carruurta iyo dadka da'da ah waxyaabaha la barayo waxaa ka mid ah towxiidka caqiidada siirada iyo duruus kale mid ka mid ah macallimiinta ayaa ka warramaya tirada dadka ka soo qayb galay xamlada iyo waxyaabaha lagu barayo dadka dowladda ingobadi waa maybwahan iyo manaha farabadanta dad badan manaha iyo ladeeri doonta haddii maybwa islaamaha iyo lingobadi tiradoona haddii mayba marahay tahayn laba boqol tumiyo sadiya marahay dadka maybaan iska jaraan manaha dad omisawisha walaaroon oo walgarowka iyo wal akhriiska bugordaaw dadkaas iyo sigaar oo lingmeri sigoona oo linka akhriyahay dadka kalena mayba waahan adan ka waraan gaybo kaleen yoona sidiiba manaha musawisha xadba maylarahay wal iyo qaado karaan su-aalaha yaa la barahay waa dad omayba waa fahmisha iyo walbarashada iyo danjeel waxyaabaha tarkiiska la saarahay oo dadka maylaraa intii la baro la fahansiiyey la fadahay mayba kumid aha tawxiidka intii baradaan tan kale oo liinku baahanya dacwada manaha waxyaabaha asaasiga ay kumid ahta mayba in salaada dadka maylaraa la fahansiiyo salaada wali manaha kaburo lahayta wali maylaraa ka ansaxi lahayta dhammaantayba maylaraa intii la fahansiiy oo mas-uuliyadda ilaahi subxaana watacaala kornoo saar intii una gudun waa dantaana taaso insha allahu tacala una fadahay intaasi kadib qaar ka mid ah haweenka xaafadaha bandar jadiid iyo howlwadaag ee magaalada jilib ayaa ka warramay cashirada la siiyey limaada khalaqna allaah ilaahay muxuu noo cawuray khalaqna allaahu alla wuxuu noo cawuray licibaadatihi cibaadadiis waxduhu inaan keligiisa caabudno walaa nashriku aanan wax u shirig yeelin bihi alle shay an shay aan la wadaajinin maa hiya alcibaada alcibaadatu cibaadada hiya ismu magac weeyaan jaamicu oo su kulmiy likulli shay dhammaantiis oo aruuriyey wamaa yuxibu allaahu ilaahay uu jecel yahay wayardaahu wii raalli uu ku yahay min alaqwaali hadalle eh walafcaali ficil eh addaahiratu oo muuqud oo baadilatu oo qarsan bismillaahi alxamdulilaah anagoo ah gabdhaha muslimaadka oo ku sugan degmada jilib waan ku faraxsannahay dooro ayaa inoo bilaabatay waxaan rajaynaynaa doorada inay inoo sii socoto mar kastana loogu soo celiyo insha allah xaafad bandarjadiidtii howlwadaag waa anay howlwadaag waay maasha allah walaalaha si fiicana wax noo barooyin tawxiidkaa baran haynaa ilaahay macdiis الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام خمسة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا dhowaan ayay ahayd markii kulan looga arrinsanayay horumarinta dacwada uu ka dhacay magaalada jilib kaasoo ay ka soo qayb galeen qaar badan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka iyo mas-uuliyiinta guud ee maktabka dacwada iyadoona la filayo in dhammaan degmooyinka kale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ka qabsoonto xamlada ka bilaabatay magaalada jilib mahadsanid cusmaan wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas waa kan marwaan maxamed ardaydii ayaadkii alliyo marka qaday iyo macallimiintii iyo raggan hawsha soo hururshay ajiriyo ikhlaas bana allah uga baryayna ee akhiro allah uga dhigo iridii khayradee
waa munaasabad lagu soo gebagabeynaya dowlad loo qabtay ciidanka xisbada taas oo ka dhacday degmada caalgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dowladda oo socotay laba bilood ayaa magaceedu ahaa dowlatu ibnu cabaas lita'hiili lxisbah waxaana ka faa'iidaystay labaatan ka mid ah ciidanka xisbada xafladda gabagabada waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada nabadoonna oo waxgarad iyo marti sharaf kala duwan waxaana laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay maamulaha dowladda loo soo gabagabeeyey xisbada isagoo ka warbixiyey maraaxiisha ay soo martay dowradan waxaa la yidhaahdaa magaceedo dowratu ibnu cabaas limustawa thaani dowradan marka dowrooyin kale ka horeeyey ee xisbada loo soo qaban jiray middaa waxay ahayd dowro maarata mustawa koowaad ahayd shan dowro camala laga soo qabtay ilaahay ku mahadsan haddana waxaan u gudubnay dowro labaad inaan qabanno oo mustawa thaani ah dowladda marka shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa kun caaliman aw mutacaliman duruusta aan ku qaadanay dowladaas ardayda ay ku qaateen waxaa ka mid ah alxadiid waa culuumuhu fiqi iyo culuumtiisaa ka mid ah caqiidaa ka mid ah siiradaa ka mid ah alluuqaa ka mid ah intaas kadib qaar ka mid ah ardayda dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa ka hadlay xafladda kuwaasoo soo bandhigay waxyaabihii ay barteen عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما وسعد لك رالها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل إلى قارن سر من قف كي لقي الله إله الكرم قدم ذلك جيدا لا يشرك سنة لا يشرك نشر ونبي رسول الله تعالى شيء ولا نشر دخل الجنة جنة قال والذي يجيب يجيب وجب الغسل قبوس ستة أشياء ثلاثة سدي يشترك كشركة وان فيها لتسع الرجال والنساء بلانتي ملكة كشركة وان وثلاثة سدين تختص ما بلغون بها سديس النساء بلان sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed caraba ugaaska guud ee beesha maxamuud yaraaba waxaan leenahay ciise iyo sharaf dheeraada allaha siiyo waa ku faraxsannahay waana soo dhaweyhaynaa kuwii maaragtaan anfacana ilaayaha idinka dhigo waxaa tihiin ubaxii aan isku hadlayhaynay maanta aan ku faraxsanayn garabka naga ahaa xooganaga iyo maaragta indhahanaga ahaay maanta waxay noo tahay maalin weyn oon ku faraxno waana aan soo dhaweyhaynaa insha allahu biidnillahi alkariim ugu dambeyntii waxaa xafladda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abukhaalida isagoo la dardaarmay ciidanka xisbada ee dowladda loo soo xiray insha allahu tacaala waxaan idin dardaarmayaa ragga dowladda usoo xirintay qodobka kale waxa waaye xagga mucaamalada iyo dadka dhaqankooda mucaamalo wanaagsan qofkii wax lagu arko oo maaragtay la rabo in wax laga saxo si degana loola hadla xaaladiisa la qiimeeyaa tacaamul macanaas ama fanu tacaamul macanaas waa masale aad iyo aad muhiim u ah dacwadana qayb ka mid ah antaas dhan qof walba xaaladiisii in la ogaado wax munaasaban marka loola tago maahan markii ugu horreysay oo dowlad noocan oo kale ah uu maktabka xisbada u qabto ciidanka xisbada waxayna tani qayb ka noqonaysaa dowlada silsilada ah oo loo soo xiray ciidanka xisbada ee wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan guddiga gaadiidleyda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa samaystay hoggaan cusub kadib munaasabad ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaas bashiir muxuudiin aaba waa imanaya warbixintan inoo haya waxay ahayd munaasabad ay agaasinkeedu lahaayeen guddiga gaadiidka jubbada hoose ayna ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo salaadiin taas oo lagu shaacinayey guddoomiyaha cusub ee guddiga gaadiidka jubbada hoose oo loo magacaabay qaasim cali xuseen munaasabaddan ugu horeyn waxaa ka hadlay salaadiinta kale ah suldaan macali maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbada hoose iyo suldaan cabdifataax xasan maxamed xoghaynta golaha dhaqanka jubbada hoose kuwaasoo soo dhoweeyey guddoomiyaha cusub ee guddiga gaadiidka jubbada hoose oo maanta xafladdan qaymaha badan halkan dhigay oo u dhigtay guddiga gaadiidka jubbada hoose ayagoo ku magacaabanayo nin hogaamiya ama mas-uul ka ah guddiga gaadiidka ay soo saareen ninkaas oo la yidhaahdo qaasim cali xuseen oo loo yaqaano goobe loo yaqaano waa soo dhoweyneynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka jubba sufla waxaan leenahay xafladdan qabateen xaflad mubaarak allah idinkaga dhigo ninkaa soo saarteen ilaahi subxana wa tacaala mas-uuliyadda u soo saarteen mid allah u fududeeya ayaan leenahay waana soo dhoweyneynaa waana idinla garab taagannahay waana idinla qabanaynaa insha allahu tacaala wixii karaankeenna iyo awooddeenna ah garabkiisa ayaan taagannahay arrintaana waa ugu tahaniyeynaynaa kusoo dhowo ayaan leenahay qaasim cali xuseen allahum subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo waxaan marka kuu dardaarmaynaa insha allahu tacaala dardaarankii nabigeen salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu dardaarmay cabdullaahi ibni cumar ibnu khadaab radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam yaquul wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyatih qof kasta waxaa la weydiin doonaa oo mas-uuliyaddiisa la weydiin doonaa wixii la raaciyey kadib waxaan leeyahay waxaan u fadhinaa walaalkeena qaasim cali xuseen oo loo soo doortay guddiga gaadiidka jubbada hoose waxaan leenahay qaasim in ilaahay xilkan mas-uuliyadda aad u culus dusha lagaa saaray in ilaahay kuu fududeeyo qaasimo waxaan ku leenahay mas-uuliyaddaa dusha lagaa saaray mas-uuliyaddaasina waxay kaaga baahan tahay waxyaalo badan cadaalad waxay kaaga baahan tahay dulqaad wax badanay kaaga baahan tahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi mid kasta wixii la raaciyay waa la su-aali doonaa waxaan ku leeyahay mas-uuliyaddaas saa ugu dadaali lahayd dulqaad iyo bulshadaas cadaaladda u sameyn laheedaa lagaa rabaa waxaan leeyahay bulshada loo doortane ninkan amiirka nila doortana wuxuu niiga baahan yahay asamcu adaaca marka ugu horeyso rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay facalaykum asamca waadaac wain ta'mara cabdun xabashiyun addoon xabashi hataa waxaa nilaga dhigaya waxaa niilagu leeyahay asamcu adaaca inaad adeecdaan fi lcusri waalyusri fi lmakrihi waalmanshad saasaani laga rabaa soona dhoweeya annagana waa soo dhoweynaynaa walaalkeena qaasim cali xuseen qaasim cali xuseen oo loo magacaabay gudoomiyaha guddiga gaadiidka jubbada hoose ayaa ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay isagoona ka codsaday maamulka wilaayada iyo mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose inay la shaqeeyaan qadiyaddan la ii magacaabo mas-uuliyadda la ii dhiibay anigu kolley ma doonan ilaahay subxaanah watacaala ha ii kaalmay ha ii fududeeyo shudada eeladan aad dareemi kartaan waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa muslimiinta walaalaheeya ee gobolka jubbada hoose qadiyadda la ii dhiba in laiigu duceeyo laiigu kaalmeeyo waxaan si kaloo kalsooni looga codsanaya walaayadii gobolka iyo walaada degmooyinka insha allahu tacaala inay ila shaqeeyaan waqaastan shaqo culusaa la ii dhiibay shaqo gaadiid ma fududo insha allahu tacaala wax walba iska dhici karo waxaan codsanayaa maadaama hadiyadan la ii dhiibay gobolka inuusan iiga harin degmooyinkan inay iiga harin insha allahu tacaala dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose lagu shaaciyey guddiga beeraleyda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mahadsanid bashiir webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaano hoostaga magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan waa kan casaam carafaad oo warbixintan inoo haya wararka laga helaya deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxay sheegayaan in webiga shabeelle uu ku fatahay deegaanadaas webiga ayaa si gaara ugu fatahay deegaanada kale ah deefow qooqaane iyo lafoole oo ka wada tirsan deegaana dhaca dhanka waqooyi ee magaalada beledweyne dadka deegaanadaas oo noloshooda ku tiirsanayd tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha ayaa iskaga barakacay inta badan deegaanadooda waxayna biyaha gudaha u galeen guryaha ay deganayeen sidoo kale waxay fatahaadda webiga shabeelle baabiisay dalagyo kala duwan oo ku beernaa beeraha deegaanadaas degmooyinka deegaanada uu mara webiga shabeelle ayaa muujinaya cabsi ku aadan in webiga fatahaad xooggan uu sameeyo taasoo saameyn ku leh bulshada deegaanadaas iyo hantidooda mahadsanid casam ugu dambeyntiina ardayda mu'asasada alxikma ayaa samaysay bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool sida mar kale warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed waxay ahayd munaasabad ay aqoontooda kusoo bandhigayeen qeybaha kala duwan ee ardayda wax ka barata xarunta alxikma ee degmada tiyeglow kuwaas oo isugu jira dadka waaweyn oo baranaya luqadaha carabiga ingiriiska iyo soomaaliga maadada kombyuutarka iyo harqaanka iyo sidoo kale ardayda yaryar ee dhigta qaybta rawdada munaasabada oo ka dhacday gudaha xarunta waxaa kasoo qaybgalay culimo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada waxaana ugu horeyn kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh ibraahim cali ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kalaamjay la barado qur-aanjay la barado oo cilmiga shareecada la barado fado eedan weynan badan ba ka jara marka fado la koobo koro ma ah cilmiga fado usa dhah sugan cilmiga may la eray marka macrifatu shay calaa maa huwa calayh shayka la barado si usa'iilika barado cilmi la era ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiiya may amaray inay cilma ilaahu in ziyaaday usa ero waqul rabbi zidnii cilmaa muxamedow may eraase cilmi in ziyaaday dhabba ilaahay eray subxaanahu wa tacaala rasuulka sal alla alayhi wasalam may ka ducaysday jiray inin alle cilmi in ziyaadiyo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ininka dhowaano cilmiga sharciga ka dadaalno hamiin imaalan furso siinoo la fadee marka maalmahan iyo waqtiga intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda qaybta rawdada oo isugu jira kuwa baranaya alqiraa'ah walkitaaba iyo kuwa dusha ka xifdiyey ku dhowaad laba jus oo qur-aanka kariimka adkaaraad iyo culuum kale oo fara badan ayaa halkaasi ka sameeyey bandhig ay ku qanceen waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha
دين الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة ugu dambeyn nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah nuqabada wilaayadaha ayaa dhankiisa kelimad la siiyey horta may baan leenaa maasha allah maasha allah maasha allah waan leenaa ilaahay ha barakaayo ardaydan maalintii eh, madarasadan la aas-aasay ciyaal afar jar ah sidii la ogay ciyaalka un madaarista jeeyi jarne xataa kii todoba jar e walma barada unag todoba jar e dugsiga maaga liinjeema walma barada waa arrin jarne miilanka yar xataa mada unaga dugsiga dhikadaawda dabakaha jari mahaayna todoba jarahaada jareen walaa kale walku sii wiimahaada jareen ilaahay haka mahadsan hadda mayba aragahayna ciyaalkii xataa dooga dooga eban karaana sidii una araga jarni oo geedka kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala walaada hafidaysano oo qoraan walkastoo lindar qorahayo taas waa nicmo ilaahay linka shukriyaw allaha nin ziyaadayaalana jazaakum allahu khayr warka baa isku gaaban insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xarunta alxigma ee ka howlgasha magaalada tiyeglow ayaa ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu firfircoon waxaana horey uga qalanjabiyey dhowr dufco oo bartay xirfado kala duwan iyadoona haatan laga baranayo mawaad kala duwan mahadsanid cabdiqani warbixinta cabdiqani waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu